fanaanbaha adeer wuxuu ku saabsan yahay dowladda etoobiya yaa ma garanaysaa guryo dad shacaba leeyihiin ba waxay degan yihiin saddex sano guryaha anaga nooga baxa markii la yirina xid moog iyo wax kale waa laga fahmi waayey saakana gabdho iyo ciyaal iyo odayaal iyo dhalinyaro isla socotaan meesha tegay hadday tageenna qoryahoodii bay la baxeen dadkiina ciidoodii iyo haddaa liin maayo dhagaxoodii bay qaateen magaaladuna waa taagan tahay wixii maamulkaay oo meesha joogayna wax ayaga la safan iyo wax shacabka ku ra'yi ay noqdeen ma garan banaanbaha waxaa dhigahaya dadka shacabka ee etoobiya guryahoodii deganaa ay degan yihiin iyo dadkii militariga kuwa soomaalida lagu sheegay ay guryaha ka degan yihiin imaamkii masaajidka culamaa udiinkii maamulada ma garanaysaay iskuullada haddaa liidmaayo civil society-ga oo ma garanaysaa ururka dhalinyarada ururka hooyooyinka haddaa liidmaayo wax alla wixii wax garanayay oo dhan baa isdaba taagan dukaamuhu waa xiran yihiin xaaladanada oo dhan baa jiq ah ma garan maya maya khasaare kama dhalinin hadeertaan laakiin khasaarena wuu ka dhalan doonaa waayo waxaygi iiga guur iyo kaaga guuri maaye intaasaan isku haynaa ma garan